warkan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur maxamed bal warqadda ugu horreysa inoo soo qabo warqadda ugu horreysana nuuro ee aan soo qabtay waa hambalyo meher wacan ah waxaana diraya dadka kale ah cabdiraxmaan aadan cali cabdicasiis maxamed xirsi hinde cali maxamed cabdiraxmaan shiine khadre cali maxamed cali aadan maxamed khadar maxamed jaamac ifraax cali maxamed sabaad maxamed diiriye suuri maxamed diiriye nimcaan jaamac maxamed dhammaan dadkan oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher ah gaarsiinayaan lamaanaha nolosha ku midoobay waa idil aadan cali baandaay iyo saygeeda qaaliga ah injineer cabdisalaan maxamed oo meherkoodu ka dhacay deegaanka garanugle oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida ducada iyo heestuna waa dhankiinna baa la yidhi anigana nuur ayaan u daynaya waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo uu maxamed obsiye maxamed sheekh xasan ismaaciil oo lagu naaneyso maxamed shaafi yaasiin sheekh xasan ismaaciil fatxiye sheekh xasan ismaaciil xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo khatre cali warsame carab cali warsame jawaahir cali warsame safiye cali warsame sacaade cabdulaahi ceynab roode cali warsame bedre cabdulaahi ibraahim faarax maxamed ceydiid ceydiid iyo qadar good gardaase nuur dila cabdi cabdulaahi iyo cabdixareed macalim haaruun cawaale yaasiin salaad iid qaasim warsame iyo xariir maxamed cali dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahaniyad meher ay hawada u marinayaan xuseen cabdulaahi cali iyo marwadiisa nasteexa axmed xasan oo meherkoodu uu ka qabsoomay baa la yiri deegaanka togo jaale ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya guri kheyrlana allah idinku irsaaqo aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegaystayaasha u soo qaban doonaa heesta suleeqa iyo fanaanka xuseen shire jaamac
Thank you.
halkaasi kaga gudubno codka baxsan ee fanaanka xuseen shire jaamac waxaan ku noqonaynaa dhinacii warqadihiina soo gaaray toddobaadkan waxaana soo qabanayaa hambalyo ay dirayaan dadka kale ah xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashiyan cali aadan maxamed cabdulaahi aadan maxamed xasiilo aadan maxamed xaawo aadan maxamed khadiijo aadan maxamed maxamuud cali aadan oo loo yaqaano yamani ismaaciil cali ibraahim mawliid maxamed cali cabdulaahi cabdiraxmaan yarow xareedo cabdiraxmaan yarow wiila cabdiraxmaan yarow dhammaan reer aadan maxamed oo ku kala nool dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahniyad dhalasho hawada u marinaya aabe ibraahim aadan maxamed iyo hooyo xaawo cabdiraxmaan yarow oo gabaray ugu dhalatay magaalada qardho xaafadda quryacad waxaana gabadhaasi loo bixiyey mushtaaq ibraahim aadan maxamed ducadu waa xagga daandurey baa layidhi daandurey toddobaadkan aniga ayaa uga wakiila ducada waxaana leeyahay gabadhaasi mushtaaqay soo barbaar oo noqotii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin aamiin ayaan ana u raaciya dhambaal dhalasho ayaan hayaa maxamed waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo nuuro siciid dheere iyo abu maxamed baashe garoon hooyo zaynab baashe garoon hooyo milgo baashe garoon hooyo amal baashe garoon hooyo amine baashe garoon hooyo zahra baashe garoon iyo hooyo asad baashe garoon cabdisalaam cabdulqaadir kajooje iyo salemaan baashe garoon xirsi baashe garoon ibraahim baashe garoon quulo siciid maxamed siciid iyo aadan siciid cabdiqani baashe garoon aadan baashe garoon yaasiin baashe garoon yuusuf baashe garoon iyo cabdiraxmaan baashe garoon waxaa kaloo ku jira farxaan shiine abukar shiine axmed shiine iyo axmed maxamed daahir mune maxamed daahir zahre maxamed daahir raxme maxamed daahir iyo maxamuud maxamed daahir dhammaan reer baashe garoon iyo reer siciid dheere waxay tahniyad dhalasho ay halkani uga dirayaan cabdirashiid maxamed baashe garoon iyo marwadiisa ugbaad yuusuf meegaag oo sagaalkii bishan maarj ay gabri ugu dhalatay deegaanka dhoqoshay ee gobolka togdheer dawcadu waa xaggiina ay yidhaahdeen gabadhaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigatiy dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadna maxamed haye maxaa inoo xiga heesta labaad ee barnaamijka nuuro waa heesta ka buldheh waxaana ku luqaynaya fanaaniinta saalax qaasim iyo hiba nuura
kadaliga aaminaaye koodhe intan kada loobasadaabaan haddana kambadhuursadaaye ekaalay intan kada loobasadaabaan haddana kambadhuursadaaye ekaalay jacaylkii an kabadayba kashayda intuu fadhiistay jacaylkii an kabadayba kashayda intuu fadhiistay intaa igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo anigu kaarkiyo xanuunka kulayl baan bixinayahay intaa igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo anigu kaarkiyo xanuunka kulayl baan bixinayahay ada ku hashada bilaabe ma haysaa kaalintaada ada ku hashada bilaabe ma haysaa kaalintaada intan kaad sii siraaban karkaaro ka duulayaaye kaalay intan kaad sii siraaban karkaaro ka duulayaaye kaalay intaan cashaqa ka baayay kordhinta xiisaha ku jeeday intaan cashaqa ka baayay kordhinta xiisaha ku jeeday wanaaggaaguun kasbaayey samaha kolkoolinaayey yabkii igu keli ahaaye ma kurbaaddiisa haminaysay wanaagaaguun kasbaayey samaha kolkoolinaayey yabkii igu keli ahaaye ma kurbaaddiisa haminaysay ada ku hashada bilaabe nama haysaa kaalintaada ada ku hashada bilaabe ma haysaa kaalintaada
codadkaasi saalax qaasim iyo hibanuura haddii dhegaystayaal aynu intaasi ku dhaafnay waxaan mar kalena ku noqonaynaa dhinacii hambalyooyinka waxaana gacanteedu ay soo qabatay hambalyo aroos waxaana kala diraya dadka kale ah aba cabdiraxmaan cali xirsi awowe cabdulaahi aadan cumar ayeeyo xaali siciid ayeeyo saade cali hooyo fuusiyo cabdilaahi aadan habo xiis cabdulaahi aadan habo saynab cabdulaahi aadan habo nimco cabdulaahi aadan habo luul cabdulaahi aadan habo amaal cabdulaahi aadan habo koos cabdilaahi aadan habo muno cabdulaahi aadan habo boodo cabdulaahi aadan habo hiba cabdulaahi aadan habo ubax cabdulaahi aadan abti cabdikariim cabdulaahi aadan abti cabdirasaaq cabdulaahi aadan abti cabdiqani cabdulaahi aadan abti cabdi faysal cabdulaahi aadan abti cabdifataax cabdulaahi aadan abti cabdixakiim cabdulaahi aadan abti cabdisalaam cabdulaahi aadan abti xuseen cabdulaahi aadan abti jaamac maxamed xirsi dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan baa layidhi lamaanaha iscalmaday waa sayid cali cabdiraxmaan cali xirsi iyo marwadiisa qaaliga ah bakiya maxamed qaalib oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela wiil iyo doolar baa layidhi gabar iyo caano aamiin aamiin ayaan annaguna u raacinaynaa aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah axmed sheekh cabdi bile xasan cadde yaasiin cumar iyo siciid cumar ibraahim cabdulaahi cali faarax amiin cabdilcasiis abba iyo axmed maxamuud kooshin islow cabdinaasir islow geesay sharmaarke maxamed ismaaciil liibaan kooshin iyo kooshin maxamed dhammaan dadkaasi oo idil waxay hambalyo aroos ay u dirayaan arooskaiyo aroosadda akram yuusuf dhicisow iyo rawdo maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ayaa la leeyahay waxaana leenahay ilaaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta halkudhigeedu uu yahay nacabka derbiyada hajiiro waxaa ku luqaynaya fanaaniinta najma nashaad iyo xariir axmed
amba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaan ka taada amba maniga ka yeesha maana dumar kale u heesa ducdaada macaan ka baada markaan ku dayayn ku dayayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme markaan ku dayayn dayayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dare dareeme ishqadan eegada tawaafay aadaa nuurkiisa daaray aadaa nuurkiisa daare daare daare
nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiidho hajiiro cadowgu cadowgu cadowgu darajada hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiidho hajiiro cadowgu cadowgu cadowgu darajada hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiiro ha jiidho cadowgu cadowgu cadowgu darajada hawaaye hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiiro ha jiidho cadowgu cadowgu cadowgu darajada hawaaye hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiiro ha jiidho cadowgu cadowgu cadowgu darajada hawaaye hawaaye nacabku nacabku nacabku ku darbiyada ha jiro ha jiro cadowga cadowgu cadowgu darajada hawaaye hawaaye casaqa dambarkiisa ilamaal caashaqa dambarkiisa ilamaa casaqa dambarkiisa ilamaal caashaqa dambarkiisa ilamaa nacab ku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro Cadowgu.
cadowgu cadowgu darajada da hawaaye hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro najma nashaad iyo xariir axmed codadkooda intaasi dhegaystayaal aynu kaga gudubno markanna warqadda gacanteeda soo gaarta waxaa halkan ka diraya dadka kale ah aabe mustafe aadan ismaaciil hooyo sucaad muumin maxamed sheekh xasan ismaaciil oo loo yaqaano maxamed shaafi yaasiin sheekh xasan ismaaciil fadxiyo sheekh xasan ismaaciil xaawo sheekh xasan ismaaciil faysa mustafe aadan ismaaciil liibaan mustafe aadan ismaaciil ayaanle mustafe aadan ismaaciil siraad mustafe aadan ismaaciil aamine aadan ismaaciil shiine aadan ismaaciil nimco aadan ismaaciil adeero sheekh idriis ismaaciil maxamed sheekh idriis ismaaciil cabdicasiis sheekh idriis ismaaciil cabdinaasir sheekh idriis ismaaciil nuuro sheekh idriis ismaaciil ibraahim cabdi ismaaciil maxamuud cabdi ismaaciil axmed cabdi ismaaciil caaisha cabdi ismaaciil faadumo cabdi ismaaciil aamine cabdi ismaaciil maryan cali ismaaciil deeqa cali ismaaciil khadar cali warsame cabdirasaaq ibraahim warsame hami mahdi cabdulaahi maxamuud badri cabdulaahi ibraahim faarax maxamed caydiid jaamac moxamed food cabdi gees saxardiid xaashi ardaale muxiidiin beledka baa la yidhi ayaanle maxamed moxamed falastiin khaliif yuusuf hani cabdicasiis hani soomaali dhammaan ehelka iyo asxaabta isku duuban waxay tahniyad dhalasho farxad leh u dirayaan gabadha aan adeerka u ahay baa la yidhi amran mustafe aadan iyo saygeeda mustafe cumar huute oo shantii bisha saddexaad ee march sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka gabari ugu dhalatay dalka germany waxaana loo bixiyey kifaax mustafe cumar ducadu waa dhankiina bahda v o a baa layidhi nuur hayah ducadu waa xaggaaga gabadhaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigatiyo dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalka ugu dambeeya dhankayga maxamedow barnaamijkana aan filayo inuu ugu dambeeyaba waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah buhaal xasan ibraahim maxamed xasan ibraahim aamine xasan ibraahim dayaanuun xasan ibraahim iyo muna xasan ibraahim hooyo raxiimo ibraahim macalin hooyo bashaare maxamed gurow dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo cabdirasaaq yaasiin ibraahim waxaa kaloo ku jira cabdinaasir cabdulqaadir sacdiya iyo yaas waa suleymaan yaasiin ibraahim iyo jowhare yaasiin ibraahim dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo reer xasan ibraahim waxay u hambalyaynayaan aabe xasan ibraahim iyo marwadiisa qaaliga ah een, khabiiro yaasiin axmed waxa ay ku aqalgaleen deegaanka owjabe waxaanu leenahay xasan ibraahim iyo khabiiro yaasiin ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin heesta ugu dambaysa aynu barnaamijka kusoo gunaanadi doonno waa heesta diinley cadale waxaana ku luqeynaya fanaanka mustafe sheekh aadam heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan
adunyalandeerelawaaye deeqiyamaan derejaalandiidhelawaaye amalaginatilindiri iyo aakhira landoona lawaaye diileya diileya adunyalandeerelawaaye deeqiyamaan derejaalandiidhelawaaye amalaginatilindiri iyo aakhira landoona lawaaye diileya diileya doobadi doogaabi kuro dibinoogay aan shaqaadire ana abkay ma dabooladaayo diileya diileya
ana afke madabooladayo diileya diileya dulooside idulooside ashagu idulooside idulooside idulooside ashagu idulooside a idaawoye. ದುಲೋಸಿದೆ ದುಲೋಸಿದೆ ಆಶಗೋ ದುಲೋಸಿದೆ ದುಲೋಸಿದೆ ದುಲೋಸಿದೆ ಆಶಗೋ ದುಲೋಸಿದೆ ಆಗಿದ್ದಾವೋಯೇ ನಂತರ ರಾಜ ನಂತಿರೆ ಕುಪಿರಿಯಾಲೆ ರೇ ಚಾರ ಕರ ಲಂಕೆ ಬದಾವು ಕರ ಶೇ ಹಡೋರೋ ಲೇ ರೇ ನಂತರ ರಾಜ ನಂತಿರೆ ಕುಪಿರಿಯಾಲೆ ರೇ ಚಾರ ಕರ ಲಂಕೆ ಬದಾವು ಕರ ಶೇ ಹಡೋರೋ ಲೇ ರೇ Dokun tavşay, manane de çadalı damı ku koyle, adiye ile dubuna aytır valal şekli biya ere. Dokun tavşay, manane de çadalı damı ku koyle, adiye ile dubuna aytır valal şekli biya ere. Daransidei, que daransidei, arirão, que daransidei, daransidei, que daransidei, arirão, que daransidei. Manai, dakkara dakni shidasilei, mahai degle. Daransidei, que daransidei, arirão, que daransidei, daransidei, que daransidei, arirão, que daransidei. Manai, dakkara dakni shidasilei, mahai degle. دقيقة دو شبنها ددو دديدو سي دهوا إن دلالي ندو آدين لي أنا إن ديرا دقيقة دو شبنها ددو دديدو حسين دهوا إن دلالي ندو آدين لي أنا إن ديرا دقدق إله ويسهل تنتي تايا غرصد دقدق إله ويسهل تنتي تايا غرصنا يا دوكو ليت هرات إرو دقدق إله ويسهل تنتي تايا غرصد دقدق إله ويسهل تنتي تايا غرصد كدوب تنايا دوكو ليك دهورا بيرو أدي كرا أدي كرا دقي شامر كاتب dardiyeen ana badhaanti dabaalige haddii karo haddii karo dadkii shoor markaa dhibiyeen anabadaati dabaalige dohwa indadaalena do'aadinley anaha indira daqiiqa dooshib dhaxa dadowdadiido xuse dohwa indadaalena do'aadinley anaha indira degdeg ilaahow inseel dantii tayaa gorsode degdeg ilaahow inseel dantii tayaa gorsanaaye dowkuuleyta horaa ero
sanadiin nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay ahaayeen uu soo jeedinayey barnaamijka hambalyada iyo heesaha